markaan idin leeha shareecada islaamka xeshood ma lahan ma beena u malaysiin haddaba shareecada islaamku waxay kugu nikaaxinaysaa gabaraad adigu dhashay haddii adeerkaa ma dhalin eedadaa ma dhalin abtigaa ma dhalin aayadaa ma dhalin adiga ayaa dhalay walaalka xitaa ma dhalin walaasha xitaa ma dhalin adiga ayaa dhala haddana shareecadu waa kuu banneeyaysaa ho waa kugu nikaaxinaysaa gabadhaas yaa waaye ha la soo sheego su-aal waaye gabar aad adigu dhashay haddana kugu nikaaxsanta waa gabar aad adigu dhashay ee ilaahay uu kaa beeray aa lagugu nikaaxina kaarteeba waa leeyahay sidihina cilmigan waa la soo bartay waa la xidhiidha bixiyey saaxiibayaalow haddaba gabartaas ha laysoo sheego hana lagaga soo jawaabo gabadhaas aabbaheed lagu nikaaxihaayo ha la ysoo sheego waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa idin salaama